alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaa'i walmursaliin sayidina muxamedin wcalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacna bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wazidna cilman yanfacuna walxamdu lilah calaa kulli xaal waxaynu ku jirnay damaanululaadkii qaala raximah اllahu tacaala wuxuu uhi walow facala suldaanun haddii suldaan uu ku sameeyo bisabiyin sabi maa munica wixii loo diiday fadiyatun muqalladatun baa ku waajibi oo fii maalihi ahaatay wamaa xoolihii wajaba ku waajiba bikhaطa'i imaamin imaam khata'i fii xaddin uu ku gafay ow xukmin uu ku gafayna facalaa caaqilatii tolkii baa lagu leeyihi wa fii qowlina fii baytilmaali bangiga muslimiinta ayaa lagu yeelanayaa walow xaddahu haddii uu ku xado bishaahidayni laba markhaati oo fabaana ay u caddaadaan labadii markhaati cabdayni laba addoon ow dimiyayni ow muraahiqayni bal waa adeegee fain qasara hadduu ku gabadfaray fi ikhtibaarihima jirrabiddooda faddamaanu calayhi damaankii korkiisa ayuu ahaaday wa ilaa haddii kaloo aanu ku gabadfalin falqowlaani labadii qowl ayaa ahaaday fa in dammanna caaqilatan caaqilo haddii aan magdhow siino ow bayta maalin falaa rujuuca noqosho cala dimiyayni walcabdayni may hanin loogu noqonayo filasaxi asax haddaan qabanno waxau sheekhu yidhi walow facala suldaanu bisabiyin suldaan iyo qofkii madaxda ahaa haddii uu ku sameeyo sabigii kii waallana waa la mide maa munica wixii laga manciyey suldaanka fii xaqihi inuu ku sameeyo sabiga ama ka waalan wixii laga manciyey inuu ku sameeyuu ku sameeyo dabeedna waa u dhintay oo waa maxay waxyaalaha laga manciyey masalan waxaynu soo haynay waliabi wajadin qaطcuhaa buradii inuu ka jira min sabiin wamajhuulin maca alkhaطar in zaada khataru tarki laa lisuldaanin suldaankii isaga uma sugnaanin markaa taasoo kale ayuu sameeyey bura ayuu jaray khatari ay ku jirto oo khatarta maraaka dayinteeda kaga tegiddeedu ay daran tahay ayuu ka jaro isaga aan loo oggolayn sidii buu dabeetana ku dhintay fadiyatun muqalladatun diyo muqalladaa baa lagu leeyahay fii maalihi oo maalkiisa haatoo isagu iska bixinayo tacaddi ayuu sameeyey taqyiidkeenu suldaanka ku qaydayna waxba yacni qaydkaasi laga maarmaan maahee aabbaha iyo awowguna sidaas si leeg weeye waayagana qisaasta suldaanka iyo weliga aabbaha iyagoo midkoodna laguma laha qisaas laakiin dee waa lagu yeelanayaa diya muqalladaa lagu yeelanayaa mar haddii waxaan loo oggolayn ay sameeyeen inzaada khataru tarki oo kale masalan waliabi wajadin qadcuha min sabiin wamajuu maca alkhatari inzaada khataru tarki marka aan loo ogolayn waa marka khatarta goyntu ay ka badan tahay khatarta kudaynta markaasoo kale ayaan loo oggolayn marka iyagina hadday sameeyaan dee fadiyatun muqalladatun baa mid walba lagu yeelanaya xoolihiisa wamaa xoolaha wajaba ku waajibay bikhata'i imaamin imaam gefgii fii xaddin uu ku gafay ow xukmin uu ku gafay fa calaa caaqilatihi tolkii baa lagu leeyahay oo dee dadkii keliya axaadu naaskii buu la mid noqonayaa wa fii qowlina fii baytilmaali baytulmaalka iyo bangiga muslimiinta ayaa laga bixinayaayoo la'anna khata'iisu iyo gefgiisu ila ummadda intaa laygmuu mas-uul u yahay inuu bataa la arkaa haddii laydhaha wax kastuu gafaba tolkii ha bixiyana dee tolkii bay markaa ijxaaf iyo cidhiidhi iyo culays markaa ku noqonaysaa waa haddii aanu weliba taqsiir iyo gabadfal samaynina hadduu taqsiir iyo gabadfal sameeyo masalan sida ruux xaamilaah oo kaleo uur leh oo uurkeedana og yahay ayuu markaa ku fuliyo sidiibaa ilmuhu kaga soo dhaceen marka waa haddii aan wax taqsiiri markaas aanu ka muuqanin weeye khada'iisana waxaa looga jee waxaa laga ixtiraazaya wuxuu camdiyo wuxuu camdiyaana axadu naas buu kala mid noqonayaa xaddina xukmin baynu nidhi dee hadduu wax kale ku gafo dadka waxyaalo kale ay isugu yimaadaan isagana waa lagu leeyahay xad iyo xukunka un weeye taxuunka gaarkaa lihi walow xaddahu imaamkii hadduu xadoo shaksi buu bishaahidayni laba markhaati isagoo u cuskanaya buu xaday fa baanaa cabdayni waxay u caddaadeen laba addoon inay yihiin oon markhaati gelaynin ama inay cadaawadi ka dhaxaysay bay u caddaadeen ninkanay ku furayeen ama inay faasiqiin ahaynoo markhaatigalba aanay hayn baa caddaatay ow dimmiyeyne ama laba gaal laba dimmi oo gaaladaa markaa aan ka qaadno jisyada ayay noqdeen ow muraahiqayni ama laba qaangaadhkii u dhowaaday oo aan qaangaadh ahayn bay noqdeen waa la eegayaa markaase fa in qasara imaamku fi ikhtibaari maa jirrabiddooda haddii uu ku gabood falay oo markii la soo joojiyey uu ku xukumay uu ku socodsiiyey uun fadamaanu calayhi damaanka isagaa lagu leeyay oo waa la qisaasar hadduu camdiyey haddii kalena isaga ayaa lagu yeelanaya tulki iyo baytulmaal midnaba lagu yeelan maayo haddii aanuu camdiyinna caaqiladii iyo tulkii baa lagu yeelanayaa wa ilaa haddii kaloo ma gabood falin waa baadhay oo markhaatiyadan aad buu u eegay laakiin belajaan bay ahaayeen oo cawlaad baa ka dhexaysa ama faasiqiin bay noqdeen ama dee addoommo ayay noqdeen falqowlaani labadii qowl ayaa meesha ku jira oo damaanka caaqiladiisaa lagu leeyahay iyo baytulmaalka ayaa lagu leeyahay labadii qowl baa masalada ku sugan haddaba fa in dammannaa caaqila haddii aan caaqiladii magdhow siinoon ihna caaqiladii baa magdhowgii lagu leeyahay waana qowlkii adharka ahaaye facalaa caaqilatii de waa qowlka adharka wa fiihi qowlin fii baytilmaali adharku waa in markaa caaqilada laga bixinayo ow beyti maalin ayaan dammaan siinay waa muqaabilkiisii muqaabil adharkii falaa rujuuca laba jeeraba noqosho cala dimiyeyni lagu noqdaa may ahanin walcabdayni iyo faasiqiintii iyo kuwii qaangaadhka u dhowaa filasaxi almansuus haddaan qabanno le'anno ayagu waxay sheeganayaan inay markaa markhaatiyaal caadiya yihiin oy run sheegayaan ayagu waxaanay la yimaadeenna markhaati unbay fureene xadgudub kama imanin taanigu wuxuu leeyahay ka hor jeeda asaxa waa loogu noqonayaayoo ayagaa markaa wixii la bixiyey laga qaadayaayo ayaga ayaa qaadigana qararkan iyo kadadan ayaga ayaa ku riday qowl saddexaad baa jiro caaqilada ayaa ku noqon lakiin baytulmaal ku noqon maayo waman xajama qofka tooba ow fasada ama sarsara biidnin idan ku sarsara lam yadman ma magdhabayo wa qatlu jallaadin kan wax jeedla jeeda dilkii wa darbuhu iyo garaacii biamrilimaami uu ku garaacay ka mubaasharati alimaami imaamku wuxuu la baashiray bay la mid tahay in jahila dulmahu wa khata'u hadduu ka jaahil yahay wa ilaa haddii kale falqisaasu iyo wadamaanu cala aljallaadi ayaa lagu leeyahay in lam yakun ikraahun haddii meesha ikraah iyo qasab aanu jirin waxau sheekhu leeyahay halkan arrin guud ayuu inooga sheegayaa waxa uu leeyahay waman xajama qofka tooba ee cid kale tooba ow fasada ama waa sarsarayba sarsarigeena dhiigga laga keeno biidnin idan muctabara ayaanu haysay uu ku sarsaray uu ku toobay oo masalan qof xora oo qaangaadha oo caqli leh ayaa yidhi itoob ama isarsar buu yidhi daawayntii oo dhammina waa la mid iqal buu yidhi halkan iga jeex buu waxaan iga jar buu yidhi qofkiina waa qof xora waa qof qaangaadha waa qof caqli leh sidii ayuu dabeetana sameeyo qofkii waa u dhintay ama xubin baa wax noqday lam yadman ma magdhabaya markaa ka arrinkaa sameeyey ee loo idmay le'annu haddii la yidhaahdo qof walo waxaa sameeyaa wixii ka yimaada ha magdhabo dee cidiba samayn mayso wixiina waa loo baahan yahayoo dee nebigu intuu toobinla u yeedhay buu markaa mushqaayaddiisiila siiyey markaa kii wax toobaya iyo kii wax saneeyey waa loo baahan yahay haddii la idhaha wixii ka yimaadana waa dhakadaada dee nin walaba adigu istoo boodhanaya waa si haddaanu gefin bay yidhaahdeen haddii uu gefo oo waxaan dhibaatada keentay ay gef ka yimi uu yahay waa magdhabaya caaqiladiisa ayaana xambaaraysaa welibana dee waa marka uu yahay qof waxaan yaqaana oo aqoon u leh ibnu mudri wuxu uhi waajmacu calaa ana tabiiba idaa lam yatacadda lam yadman qofka tabiibka ee dhakhtarka ah waxaan lagu yaqaano ee aqoonteeda leh haddii aanu markaa isagu xadgudbin waxyeella wixii qalliinkii wuxuu sameeyey waxba korkiisa kama noqdaan haddii uu markaa xadgudbo ama dee gef ka yimaadana dee waa lagu yeelanayaa waxyeelladii kii isagu jaahilka ah een waxba aqoonin ee isagu iskala fula ee birtawna halkan la fadhiistay isaga kaa waa lagu yeelanayaa waxyeelladu markaa geyso leannu man tatababa walam yakun yaclamu biib xadiid baa qofka markaa tabiib iska dhigan dib ina aqoonin yacnii damaan ayaa lagu leeyahay wixii markaa uu geyso inuu magdhabo waa inuu nidankaa muctabarka ay ujiraad iska egtaa qofkani inuu waalan yahay inuu qaangaar yahay waa inaad iska egtaa haddii aanu qofkii markaa qaangaar ahayn amaba uu waalay ama uu kooma ku jiro dee waa in weligii sharciga ahaa oo hadduu aabbihii noolyahay ama awowgii hadduu noolyahay weliga sharcigi waa kaa haddii kale waxaa loo baahanayaa dee wasi hadduu jira cid weligiis ugu dardaarmay markuu yar yahay ama qayimul waxaa loo baahanayaa qaadii ciduu soo magacaabay waa in maxkamadi markaa ay xukuntaa oo ay markaa u oggolaataa inuu waxaa samay mar hadduu qofkii kooma ku jira iskalama geli karan markaa wa qatlu jallaadin kan wax jeedla waa kuwan fuliyo axkaamta ee ama jeedalka sameeya ama ama dee qisaasta fuliya ama yacni xuduudda fuliya kaa dilkiisa iyo wa darbuhu garaaciisa dilka uu qof dilo iyo garaaca uu ku garaaco biamrilimaam imaamka amarkiisa waxaa la yidhi qofkaa toogo ama seefdii baa la yidhi waxa la qoorta ka jar see sacuudiguma sameeyo dad u qaabilsan baa jiroo dee hal maruu saasu markaa ugu dhufto ama saasu ugu dhufto kurtu ay duurayso ama yacni dee waa waxaa toogtay markaa tooga baa la leey inta halkaa loogu xidho wa darbuhu iyo garaaciisa uu markaa garaaco laydhaha boqolkii jeedal ku dhufo biamrilimaami imaamka amarkiisa uu ku dilo ee uu ku jeedlo ka mubaasharati limaami waxay la mid tahay imaamka oo la baashiray isagu dilkaniya ku dhufashadan waase in jahila kan wax jeedlaya hadduu ka jaahil yahay dulmahu imaamku inuu dulmi wado wa khata'ahu inuu gaf wado hadduu ka jaahil yahay weeye dammaankii markaa imaamkaa lagu yeelan haddii la qisaasayo iyo haddii xoolo laga qaadayaba ninkan jallaadkaha isagu amarka imaamka wax ku dilay ama wax ku jira waxba lagu yeelan maayo li'annu aallatuhu waa aalladiisii u adeegsaday uun aallo u adeegsaday weeye waana arrin laga maarmaan ah haddii aan markaa inana adaa lagugu leeyahayna dee waxa weeye cid markaa dawladdii wuxu fulinaysaaba ma jirto waana nawaadirul axkaam bay ku tilmaamaanoo qaatil mubaashir oo mukhtaara waa eeg waa qaatil waa mubaashir waa mukhtaar haddana waxba kuma tacalluqin waa mas'ala markaa naadira wa ilaa haddii kale oo dulmigiisa iyo gefkiisa uu ogyey kanuu leeyahay soo dil inuu dulmiyayo waa ogyey kanuu leeyahay soo garaac inuu dulmiyayo waa ogyey ama inuu ku gefsan yahay oo ninkanaan waxanba lagu lahayn ayuu ogyahay kani haddana wuu fulinayaa falqisaasu iyo wadamaanu qisaas haddii la yeeshay damaan haddii la yeeshaba cala aljallaadi marha kaa jeedlahaa ayaa lagu yeelanayaa waa in lam yakun ikraahun haddaanu se qasab jirin haddii haba ogaadee qasab la yidhaahdo ku fulina waxba lagu yeelan maayo oo imaamka ayaa dee tacadiyey laakiin mar hadduu imaamka dulmigiisa iyo gefkiisa og yahay lana qasbaynin inuu fuliyo maaha marka hadduu fuliyana isagaa mutacadi noqonaya haddii aanu idin laa taacata limakhluqin fi macsiyati alkhaaliq waatii ayd laa taacata limakhluqin fi macsiyati alkhaaliq makhluuq laguma adeeco yacni khaaliqa dee cisyaankiisa wa yajibu waxaa waajibaya khitaanulmar'ati ruuxa dumara gudideedii waa waajibayaa bijuz'in biqadci juz'in juz iyo qayb in la jaro min alaxmati hilibka yar ee biacla alfarji xubinka taranka xaggiisa sare ku yaalla oo wax yar laga jaro warajuli ninkiina khitaankiisa iyo gudidiisu waa waajibaya biqaطci maa shay harag jariddii tuqaطii ama yuqaطii daboolaya xashafatahu xashafadiisa iyo xubinkiisa taranka inta yaree hore bacda albuluuqi qaangaarka dabadi ayuu waajibayaa wayundabu waxaana la sunneeyaa tacjiiluhu in la dadijiya fii saabicihi dhalmadiisa maalinta ku toddoba fa in dacufa can ixtibaalihi qaadidiisa hadduu ka tabardaraado ukhira waa la dibdhigi waman khatanow ka guda fii sinnin da laa yaxtamiluhu aanu qaadi karaynin lasimahu qisaasun baa ku waajibaya ilaa waalidan mooyaane fain ixtamalow hadduu qaadi karayo oo wakhatanahu weliyun uu gudo falaa damaana filasaxi asax haddaan qabanno dammaan laguma le wa ujratuhu mushqaayadiisuna fii maali lmakhtuuni kan la guday maalkiisa ayaa lagu leeyahay waa masalata alkhitaanna ayadana halkan ay fuqahada qaarkood geliyaanoo dee saa'ilka iyo damaanulgullaad iyo markaa itilaafuulbahaa'im halkan ay wada geliyaanoo dee haddii damaanbaa ka imanaya mar aan la damaanayn iyo marna damaanayaaba sidaa damaanulilla weligii baa fulinayaa khitaanyadiisa mararka badan weligaa fulinayo sidaa daraaddeed bay halkan ugu munaasabeeyeen wuxuu sheekhu yidhi markaa wayejibu khitaanulmar'a haweenayda gudidheedu wuu waajibaa kayfiyadiiyo qaabkii loo gudaya buu inoo sheegayoo wuxuu idhi bijuز'in biqadci jus'in yar oo magaca uuni ku dhaco magaca goyn un la odhan karo oo macnaheedu ka dhiijin unay tahay ayaa waxaa laga jarayaa min alaxmati hilibka biacla alfarji xubinka xaggiisa sare ee halkaa kaadidu ay ka soo baxday ka kaajan korkeeda ku yaalla ee curfu diigga markaa shabbahaya xubinkaa yaree magaca leh ayuunbaa markaa wax yar laga jarayaa waxaana u deliilaa axaadiid badan oo markaa qaarkood caam yihiin sida xadiidka khitaan oo ay ka hadlaya khisaalulfitra ee uu ku daray markaa khisaalka fitrada inay ka mid tahay alkhitaan gudniinka isagoon rag iyo dumar u kala qaadin waxaa kaloo ka mid a xadiidka isaguna saxiixa ah ee waysada ka hadlayay marka jimaac iyo galma ay timaaddo wuxuu waa masa alkhitaanu alkhitaana nebigu wuxuu hi markaa meesha la guday meesha la guday ay taabato ama waalsaqa alkhitaanu bilkhitaan uu ku dhego ee halkaa ragga laga guday halkaa dumarku laga guda ay hisaabtaan ee macnaha labadaa xubin ay isku qarsoomaan maydhibaa waajibay buu yidhi min hunaa halkaa imaamu axmed wuxuu yidhi waxaynu ka qaadanaynaa hadalka nebiga in khitaanka iyo gudniinku xilligaa jiray ile nebigii baale meesha gudan meesha gudan taabato labadaba in la gudi jiray oo nebi maxamed ogaayo wax jira ay ahayd ayaanu ka qaadanaynaa bay yidhahda xadiid khaasa ayaguna waa jiraa xadiidkaasi waxa weeye xadiidka umucdiya haweenayda la yidhaahdo abu daawuud baa warinaya xadiidkaa waa la daciifiyaa sheekh albaani laakiin bimajmuuci duruqihi xadiidkaa wuu ku tasiixiyey sida uu ku caddaynaya kitaabkiisa tamaamun minna ee buluuqulmaraamka ee jusgan hore uu ku takhriijiyo xadiidkaasi wuxuu odhanayaa yacnii marka ay ruuxii dumar haydgiisi wuxuu uhi ashimi walaa tuniki fainna dalika axdaa lilmar'a wa axabu lilbacli ursii buu yidhi macnaha ha wadagoynin oo ashimi waxa weeye meesha iyadoo taagan ku daayo ha wada jarin ama yacnii ursiyo waxooga yarun ka jar walaa tunikii ha wada dabar jarin fa inna daalika axdaa lilmar'a kaasaa ruuxa dumara u dheef badanoo dee waa xubin muhiimahoo yacnii wuu ka qayb qaadanayaa markaas hamadeedii ayuu ka qayb qaadanayaayoo kaasaa u dheef badan wa axabu lilbacl ninkaana loo jecel yahay oo ninkuna uu jecel yahayoo ruux dumaroo dee dareen lahoo markaa kala qayb qaadanaysa markaa dareenka ayuu raggiina jecel yahay markaa taasaa u wanaagsane ha wadagoynin oo ha ku xeel dheeraanin ayuu nebigu yihi xadiidkana waa kaasoo sheekh albaani uu tasiixiyey wa khitaanu rajuli ninka khitaankiisuna waa waajibayaa biqaطci maa shay goyntii ayuu ku waajibaa tuqaطii ama yuqaطii biqaطci maa shay goyntii yuqadii daboolaya xashafatow xubinka taranka ragga intiisaa hore haraggaa yar ee daboola ee baragta la yidhaahdo kaas ayaa isagana la jaraya si ay u wada muuqato iyadana kayfiyadiisu waa kaa labadabana waajib ayuu inoogu tilmaamay waxaanuu yidhi bacda albuluuqi yejibu bacda albuluuq ayaga goormuku adee markay qaan gaadhaan inay iyagii isgudaan buu waajib ku noqonayaa amaa dee qofku markaa markuu qaan gaadhay u caqliyaysto khitaankiina markaa dee uu ixtimaali karaabaa la odhan karaa isagii waa ku waajib laakiin intan hore weligu inuu sameeyaa dee ayaga markaa sunnay ku noqonaysaa laakiin ayaga xilligaasay ku waajibaysaa wujuubka isaga xagga ragga waxay u deliishadeen ayadda qur-aanka ilaahay leeyahy uma awxayna ilayka an ittabic millata ibraahiima xaniifa waxaan kuu waxyoonnay raaca nebiyullaahi ibraahim diintiisii xaalu yahay mid toosan milladiisana waxaa ka mid ahayd khitaanka iyo iskudidda ayaa milladiisa iyo diintiisa ka mid ahayd waayo waxaa sugan inuu iskuday meel la yidhaah qaduum ama aallo la yidhaah qaduum inuu isku guday isagoo siddeetan jira riwaayadka qaarkood boqol iyo labaatan jira ayuu isguday waxaa kaloo jira xadiid kale oo isagana abu daawuud uu warinayo imaamu axmedna warinaya sheekh albaanina sanadkiisa xasan uu ku tilmaamay nin markaasi wuxuu hi aman annahu sal amara bilkhitaani rajulan aslama nin soo islaamay buu gudniin faray fa qaala lahu alqi canka shacra alkufri wakhtatin timihii gaalnimadana iska xiir isna gud buu yidhi xadiidii aan tilmaamaynay ayaguna caanka ahayd ee fitrada ku tilmaamayay shalay khitaanu ka mid ahaa iyo kii dumarka ay la wadaagayeen waa masal khitaanu lkhitaana iyaduna waa ku soo aroortay oo waa sugan tahay haddaba gudniinka horta xagga ragga ayada waxaa hadali kuma jira inuu mashruuc yahay faa'iidada uu leeyahayna waa wax la wada og yahay oo haddii dee baragtan lagu daayo wasakh baa ku ururta meesha waxyaalo fara badan baa markaasoo xanuunay iyo saradaan baa ka dhasha oo ayada taa faa'iidadeeda waa la og yahay inuu mashruuc yahay iyo inuu fawaa'idaa leeyahay na hadal kuma iyo doodi kuma jirto kayfiyadiisa iyo qaabkiisana waa waxaa la garanaya ee isaguna macruufka ahee haraggaa yaree intaa hore buryada daboolaya ayuunbaa la jarayaa hase ahaatee hadda waxaa jira uun waxoogay yar isbeddela baa jira oo dadka qaarkood ay kaga yimaadaan oo dee xilliyadaa hore ee masalan innaga oo kale miyi baa la joogayoo carruurtu wa iska buuriyo jabsan jirtayoo dabeetana inta harag inta sidaasuun loo jiido ayuunbaa la jari jiray oo dabeetana halkiina wax yaru ama dacari ama bahashii carma iyo wuxuunbaa la gelin jiray oo tulmahan iyo waxaan imaa lama aqoonine saasay ku dhammayd laakiin hadda ciyaalka magaalada joogaa dee meelay markaa ku buuriyo jabsadaan ma helayaan sidii bay markaa isugu taallaa haddii aan markaa loo buuriyo jebinin markaa la gudayo oo weliba ay wanaagsan tahay inta loo buuriyo jebiyo oo la daweeye haddana wiig kadib in laga jaro mararka qaarkoodna marbay israaciyaan oo dhaawac halisan ay ku timaada haddaan taa la samaynin halis waxaa imanaysa xashabadaga in la jaro ile wuxuu isku yaalla hadduu soo jiidu gamun ka siiyo wixiina wax markaa aanay kala baxsanba aanay hayn ile markii hore way kala baxsanayno marka la soo jiida haraggoo qudhun baa la jarayay waxaa imanaysa markaa intii xashabadii horeba in la jaro waanan aragnay yacnii iminka qolyaha waxguda ee dee dhakhaatiirta ama neerasahi aad bay uga dadaalaan oo dhinacay ka jaraanoo way eegaanoo way buriyo jabiyaan laakiin waxaan aragnay nin weyn oo muddo dheer wax gudi jiro oo iska indhadarreeyey oo u qaatay uun markaa dadkii hore u gudi jiray inay yihiin oo midna dhammaanteedba wada jaray dhammaanteed u wada jaray midna kalabarh buu ka jaray waa labadan waan aragnay markaa si aan taa loogu dhicinna waa in markaa taa laga taxadirayo weliba waalidku inuu marka u horraysa si aanay xataa laba dhaawac ugu imanin loo sii buriyo jibayo marka hore laga sii dadaalo ayay ku wanaagsantay marka la gudayana loo feejigaado ta markaa ayada raggu horta waa sidaasoo wax hadal badani iyo wax hawl badani kama taagna waxaa haddaba hawl iyo hadal ka taagan yahay gudniinkii hablaha gudniinkii hablaha ayaa hawl iyo hadal ka taagan yahay waanaynu ognahay dee waxaa siminaarra la qabanayo ee hay-ada ay dabada ka wadaan ee ururadeennii dumarrada nawdeennii iyo nagaadeennii ay markaa dabada ka wadaan waynu ognahay muddo ayaana la soo wadayoo intaasoo dhan la qabanayo oo la isugu keenayay culimmada intaana culimmadu waa tilmaamaysay hase ahaatee ilaa imikadaa wax laysla meel dhigima jiro waayo hay-adahan dumarka dabada ka wadaa waxay doonayaan habli inaan la taabanee la joojiyo culimmadii dalkuna wayejibu khitaaru lmar'ati bay kitaab walba ku hayaan inantii in la gudaa waa waajibayaan nag dabeetana wadaadkiina laga dhaqaajin waa halkiisaa ayagiina markaa halkii hay-adihi qoladii waxoogayga yara fanka soo siinaysay wixii ay doonayeen waxaan ahayn ayana fulin keli waayo halkaasay ku cakiran tahay mar walba inta wadaadada loo yeedhay ilaa sidaynu dalkaa usoo galay ninty onkii ayuunbaa la leeyay maxay diintu ka qabtaa waxaana jira oo laysku khaldayaa gudniinkan farcigaa sharcigaahee diintu ina farayso iyo gudniinka fircooniga ahaynu ka hadli doonnee musiibada ah labadaasaa laysku khaldayaa dumarkii waxaa la dhib baad naga haysataa dhibtuka idinka haysataa kan diintu ina faraysa maaha eh waa kan balaayadaah meel baas kala timaadeen idinku wadataan ilaa ragma watee kanay dhibtu idinkaga imanaysaa kan ma ka tagnaa kan mu tagnaa tiina yeeli maayaan waxyadii baan ka yeelaynin beri baanu wadnay wadnay annagoo dhowr culimo ah markaase waxaannu isla soo gaadhnay caalamalislaami oo dhan soo eegnay wixii laga qoray isu keennay meel loo ogdaa shaygi waa shay mashruuca oo diinteennii sharci ku ah iyadoo aynu tilmaami doonno fuqahadu inay isku khilaafeen haddana inuu mashruuc yahay uu jiray dee lama dafiri karo oo xadiidkii aynu soo sheegaynay ayaa tilmaamaya nebi maxamed ku hadlayey xadiidka abu mucadiye ayaa jira oo wixii mashruuciyaddiisa lama dafiri karo oo ama ha la yidhah waa sunne ama culamada qaarkood hay yidhahdaan waa waajib lakiin wax mashruucoo jira inuu yahay kayfiyadiisuna waa waxaa yara sahlan inaan haw sharhayn waxaannu isla soo gaadhnay aynu hawshii dhakhaatiirtana u yeedhno dabeetana bal sida diinta ogoshahay aan isla qaadanno dabeetana dalkii ha lagu fuliyo berri oo kaleaanu idhaha aynu isu nimaadno wauraha ween baa wataa waxay uun ku noqdeen kuwii waxoogayga qaraamaadkaa soo siin jiray aroortii afkaluun bay la yimaadeen waxa gudniinku dhibuu nagu haya ha la joojiyo dee ka dhibta idinku hayaan waa kan fircooniga inu isla waafaqsanay meeshaa laga sarkan may dhibbuu nagu haya ha la joojiyo macnaha shalayna waxaannu isku ogayn waxay ahayd aan isla say diintu sugaysa een dhibta lahayn aan isla gaadhno dhakhaatiirtii iyo kulli markaynu isla qarrinaynu sugno dabeetana dalka ha loo gudbiyo laakiin qoladii markaa waxoogay sidaanbaa fiishtii ka saartay dabeetana cidlunbay istaageen halkoodiinbay dabeetana murankii ka miiseen halkaasee ilaa yowmana haada ay taagantihin haddaba culimmada fuqahada horta muslimiintu saddex qowl ayay ka leeyihiin mid weeyaane xitaanka culimada qaar baa qabta inuu sunno u yahay rag iyo dumarba imaamu maalik riwaaye uu leeyahay laga wariyey iyo abu xaniifa ayaa sidaa qabaa qowl labaad wuxuu leeyahay xaqa ragga iyo xaqa dumarkaba waa waajib waa madhabka imaamu shaafici inunka haynay iyo in badanoo culimmada ka mida iyo saxnuuninka laidhaha maalikiyada ka mida riwaaya can imaamu axmed laga wariyo ayana waxay qabaan inuu waajib yahay cala arijaali waannisaa rag iyo dumarba madhab saddexaad baa jiro inuu ragga waajib ku yahay dumarkana uu sunno yahay ama dumarka inuu makruuha iyo maamuus yahay raggana waajib ku yahay sidaana waxaa qabaa asxaabu shaafici qaarkood iyo imaamu axmed madhabkiisa ayaa qabaa horta culimmadii muslimiinta iyo madaahibtuna waa sidaasoo dee shay ay sidaa u qabaan oo ilaa wakhtigii nebiga soo jiray oo diin saynus ha laga dhaqaaqo yunisef bayna tiri ha laga dhaqaaqo dee wax laga dhaqaaqi karaya maaha sacuudiga ayay ayay yidhahdeen sacuudigu wuu ka tegey horta sacuudigu hadday sacuudi oo dhammi ka tegeen iyo hadday cid ula ka tagtay diinta ficilkooda inooma hayo midda labaad sacuudigu waa dalalka wuxuu ka mid yahay muftiga leh ama culimaa hay-atulkibaar la yidhaahayo oo laga dambeeyo dhammaantood ilaa muftiyadoodii iyo culimmadoodii waxay fatwoonayaan sidaa inuu ka hadlayno inuu mashruuc yahay bay fatwoonayaan markaa islaam weliba aqalkeeda waxay ku sabayso dee wax inoo yaalla maaha markaa sacuudiga mar hadduu sidaa culimmadiisina ay qabto haddaba waxaa runtii iyaduna wax meesha ku jiraa gudniinkan diintu ayna faraysa ee dumarka la gudayaa waa kaa aynu tilmaannay ee uu sheekhu ina yidhi biqadci jus'in in qayb la jaro bijuزءi min alaxmati alatii biacla alfarj maa yandaliqu calayhi اlism bayna wax magac goynu loodhan macnaa ka dhiijin bay noqonaysaa la wada goyn maayo xataa xubinkaa in la wada jaray waa tacadi ama gudniinkii markaa mashruuc ahay diintuna faraysay ma aha waayo xubin iyo organ muhiima weeye imaamulmaawardi oo kale ayaa isagu markaasu wuxuu lahaa wa amaa khawd اlmara fahuwa qadcu jilda fi اlfarji fowqa madkhali dagan wa makhraji اlbowl calaa asli kannawaati wayuukhadu minhu aljilda almustacliya duuna aslihaa wuxuu leeyahay harag yar oo kaa markaa ragga oo kale a buu leeyahay haraggaa yar umbaa la jarayaa haraggaa yaree sare ayuunbaa la jarayaa nin digtoor ahoo markaa isagana sudaaniya aad isaguna wuxuu uga hadlay qadiyaddaas ayuu isaguna aad iyo laxaad u xoojiyey oo fawaa'iddiisa iyo markaa qiimaha uu leeyahay ayuu ka hadlay haddaba qaabkan innagu aynu samayno ee fircooniga la yidhaahdo oo dee meeshiiba la fadaadaynayo oo la googoynayo oo xubinkaa yare badriga la yidhaayo inu culimmada halaga dhiijiya la goynayo ee debnaha yaryar iyo kuwa hooseba kuwa waaweynba la raacinayo mararka qaarkoodna laysku tolayo dabeetana laysku tolayo ayadoo waxaa lagu tolay miyoo kale qudax baa loo adeegsanaya qudaxyo islaamu isugu toli jireen markaaba laga yaabaa inay markaa dee waxyaalahan durahan wax lagu tolo inay adeegsadaan ayaga oo weliba dee adeegsanaya qalab markaas aad u hooseeya oo mucaqam ahayn oo jaraasiintii aan laga ilaahistara la'aan ahayn oo dee laga teetana laga qaadi karo oo jaraasiinta iyo bakteriyada raaci karta ayagoo adeegsanaya weliba islaamo gaboobay oo markaa aan waxba arkaynin ay fulinayaan oo dabeedna loo bannaynayo uun meel yar yar yar yar yaroo ay kaadiduuni ka soo baxdo camaliyadda noocaas ah ama gudniinka noocaasa isaga waxaa lagu tilmaami karaa camaliya waxshiya fal bahalnimo ayaa lagu tilmaami karaa wax xaaraana ayaa lagu tilmaami karaa oo aan diinta ku bannaanayn waxaa lagu tilmaami karaa jariima iyo dembi inuu yahay qofka samaynaya cuquubo uu ku mudan karo mid adduunyo oo lagu cuquubeeyo iyo mid aakhiraba mid lagu mudanayo weeye mid ay ka dhalanayso adraar iyo dhibaatooyin fara badani weeye maxaa ka mid a adraarta iyo dhibaatooyinka kow dee horta waxaan fulinaya ee samaynaya waa islaamo gaboobay oo arag daran oo aan aqoon lahayn adawaadkii waxay adeegsanayaanna wa hore yihiin waxaan markaa isana lahay adeegsanaya halkaa waad arkaysaa khatarta iyo dhibta ka imanaysa iyo xanuunnada jira mar labaad waxaa ka yimaaddaa ee nasiif ama dhiigbax baa ka yimaaddaa marka ay hawshaa samaynayaan intaa kadib waxaa yimaadee iltihaabaad iyo olol iyo xanuunno ayaa meesha oo dhan ku samaysma waxaa kaloo dhacda in caadadii in yani qaar ba waxay dhaha irbad in leeg baa loo baneeyey bay dhahay irbad in leeg ayaa loo baneeyey baa la yidhaahdaa ila meeshii waa tan inta la googooyey la googooyey deetana laysku taray ee laysku bogsiiyey ee laydhi irbad in leeg ayaa loo baneeyey caadadii ayaa isku taagaysaa waxaan markaa dhabarka iyo muxogu ay u wada xanuunayaani dumarka waxa weeye halkaa looga wada hayaa waa dhibta uu ku keenay kaadidii baa dirka kaga imanaysa iska da caadadii dhakhaatiirta dumarka daweeya runtii haddaad weyddiisto arrimaha la kulmay ee waxaasi ay dhaliyeen ilaahayaa buu ku keenayaa qaarkood burooyin ay ku noqdeen sacbadaa leeg qaarkood siday ugu ururaysay waxba uga soo bixi waayeen inay mataana sidaan la moodayo oo waxaan ku ururayna ay tahay dee qashinkii iyo caadadii wixii ka soo bixi lahaa ee la awday ayaa markaa inay uur leeyihin inay mataana sidaan la mooday yacni mar ay ka qaleen ama ay ka soo daayeenna aad fajacaysaa wixii ka yimi taasina waxyaalaha markaa ka dhalanaya ayay ka mid yihiin waxaa ka mid a masalan dee marka inantii la hoynayo waa in meeshii la googooyaa oo dib markaa inta loo jeexjeexo loo jarjarayo qalliin dambe loogu sameeyaa ninkiina waxaa la leeyahy iskaga kaa bogsanine iska ilaali baa la leeyahayoo aduguna halkaa markaa waynaad wax ka qabataa meesha jidhka saa u xasaasiga ahe sidaa loo googooyey ee dhiigga markaa shalaqsanaysa ee la leeyahay iska ilaali weliba iyo iskaga kaa bogsanine waad arkaysaa dhibta ka imanaysa waxaa kaloo ka imanaya marka ay haddana dhalayso ilay jidhkii caadiga ahay ee dabiicigiisa ee kala bixi lahaa waa tan la googooye ee la jarjaray ayadana markaa dilaac baa ku imanaya isu faruuran baa xataa ku yimaada oo waa dhibta ay markaa keento intaa waxaa ka sii dhalanaya inay markaa inantii ay nacdo ilayn waa qof markaa la qalay oo la dilay oo xubinnadii ugu muhiimsanaa iyo meelihii ugu dareenka badnaayo dareenka ay ka helaysayba la baabiyo oo la qalay oo la dhibaye dee inaan markaa buruudda jinsiya wax la yidhaahdo ama futuur jinsi inaanay markaa galmadii aanay hamaba u haynin oo markaa hamadeedii ay yaraato oo ilaa xanuun iyo dhib unbaa ugu jirta inay ka orodo ayaa markaa imanayo halkaana dhib weyn ayaa kaga yimaada waxyaalaha kale markaa runtii ka imanaya diiniyanba dee dahaaradoodii ayaa nuqsaani ku imanaysaa oo dhiiggii iyo wixii ahayd inuu ka yimaado waa kanaan ka soo baxaynin jidhkii muuqday ee daahirka ahaayee daahir ahaan u muuqday ee inay maydhaan markay istijoonayaan ay ahayd waa tan markaa nag la ysku siiyey halkaana tahaaradoodii iyoiyo istijadoodiina ayadana waxba ugu dhiman kadib markay dee istijadii dhimanto ay haddana tahaaradii sii dhimanto dee salaaddii iyo cibaadadiibaa iyana wax sii noqonaysa inkastoo aanay markaa dembi ka haysanin ayagaoo dee wax dhib lagu sameeye ay tahay dhib runtii maalinta lagu sameeye ilaa maalinta ay godgelayso la soconaysa weeye wax alliyaaliyo diinina faraysa iyo caqliina farayaa toona aanu jirin intaa waxa dheer dee xubnahan la googoynaya ee lagu ciyaaraya waa xubnahaynu tilmaannay dee labadaa dabnood inay shufraynkeedaasi haddii la jaro magteedii oo dhammaystiran ay ku yeelanayso oo islaanta haddii ama ayana in laga jaro wax jaraysa haddaan horeba looga sii jarin ama dee magtii inanta laga qaado ayaa markaa waajib noqonaysaa waa xubnii ugu muhiimsanaaye taasina markaa waxa weeye mid iyaduna sidaasa markaa gudniinkan sidaa noocaasa ee dhibtan keenaye loo baahaya inaan meesha ka saarnaa waa gudniinkaa fircoonigaa waana gudniinkaa xaaraanta waana jariimada waana camaliyada waxshiga iyo bahalnimada ah haddaba islaamiyi waxaa la moodaa inay habla ka argoosanayaanoo mid waliba dhibtii lagu soo mariyey mari bay leedahay odayaashu inay markaa la socdaan ay islaamaa ka dhiciyaan hablaha ayaa runtii muhiima haddii ujeeddada loo samaynaya ay tahay dee waa lagu ilaalinayaana waxba ma ilaaliyo waxla wuxuu ilaaliyaa ma jiro qofka waxa ilaaliya tarbiyada wanaagsan iyo akhlaaqda wanaagsan iyo diinta wanaagga lagu tarbiyadeeyo ayaa ilaaliyeeh waxaan waxba ilaalin maayo intaa xumaaday amaba garcanaya dee wax lagu wada sameeyey weeye dee waxaana dhacdaba haddii la doono mar haddii waxaanu la eegayo ay markaa siaasuu loo eegaya dee qaar markaa wax walba soo sameeyo haddana dib u wixii isugu sameeyey ayaa iyaguna la helayaayoo xaggaana tadliis ayaaba markaa ka imanaya iyo xoogay markaa laysu qariyey marka halkaana wuxuu ilaalinayaa ayadana ma jiree haddii runtii cilladu ay ahayd oo beryii hore dee ay dhacaysay inantii aan si ahayn cidi guursan mayso inan xumaatay baa la moodayaa waanay dhacday runtii anugu waan la kulmay kiiskaa beryaha ay nagu yaray maanta aad bay u badan yihinoo hablaha boqolkiiba hadda waxaan isleeyahay ama labaatan ama soddon waa marayaan hablaha laga daayey waa marayaan inta badan ee lagu samaynayaana ayana waa jiraan laakiin beryaha hore aanay jirin dee inan laga daayeyba ayaa reer iska diin lahaabaa inantoodii laga daayey loomana sheegin ninkii markii dee loo hoynayay inanta in laga daayey dee islaamii mindiyaa sitay baa dabeetana la keenay inantii dabeedna waxay tidhi melihi habeenkii markii ninkii la soo habeenkii inantii wuu soo eriyey isla habeenkii inantii wuu soo eriyey anuu yacni qof cayngaroo furanoo dee la soo isticmaali jiray weeyaan anuu maraa shaqo kuma lihibu taasina hadday jirto oo cillo xilliyada wakhti ahayd maanta ma jirto maanta ma jirto waxa waa laga ilbaxayoo dhibtuu leeyahay baa la arkayoo qiimaha uu leeyahay markaa dumarka laga daayay baa ayaa la arkayoo taana markaa wax maanta meesha ku jirta ma ahee waxaan markaa u soo jeedin lahaa yacnii aabbayaashu inay markaa ku dadaalaan inay markaa islaamahan hablaha ka argoosanaya inay markaa ka dhiciyaan waana arrin runtii culimmada yacnii ka hadashay gudniinku maanta ay saa u kala caddaynayaanoo labada qaybood ay markaa saa u kala caddaynayaanoo nin sheekhahoo runtii diintana aqoon fiican u leh xagga tibbigana dee tabiib weyn ah doctor cali baar baa la yidhaahdaa waa nin sacuudiyaanahoo ilaa heer mustashaar ayuu ka gaadhay oo markaa cusbitaallo waaweyn ayuu markaa oo jiddo iyo ku yaalla iyabuu ka shaqeeyaa markuu ka soo hadlay axaadiiii iyo khitaankii markuu ka soo hadlay iyo wuxuu uhi haada huwa alkhitaan aladii amara bihi lmustafaa waa kuwiina faray amaa maa yatimu fii manaadiqa kaiira min alcaalam waxyaalaha dhacaa meelo ka mida caalamka wa minhu bacdu bilaadi lmuslimiin milu somaal wasudaan wa aryaafu misr soomaal iyo suudaan iyo markaa miyiyada masar oo kale waxyaalaha ka dhaca min akhdi albadri kulli biakmalihi in xubinkaa badriga la wada jaro aw akhdu lbadri wa shufrayni saqiirayn aw akhdi daalika kulli ama yacni badrigii iyo debnaha yaryar in la jaro ama xataa shufraynka iyo debnaha waaweyn in la jaraa fa huwa mukhaalifun lisunna sunni waa khilaafsan yahay wa yu'addii ilaa mudaacafaatin kasiira dhibaatooyin fara badanna wuu keenayaa wa huwa alkhitaanu almacruufu biismi alkhitaani alfircooni waana khitaanka loo yaqaana alkhitaanu alfircooni وهو على وصف لا علاقة له بالختان الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحريرا أو للا يهينا ما جرت مركا سو وحيالها مركا كإيمانيا أيو مركا وحكا الشيقية أينو تلماني وحكالو مركا سيجري أو شيخ مركا كسي هضلي ويلي إن ضجدا يبوغا فإن الضجة المفتى على ضد ختان البنات dajadan iyo buuqan markaa la kiciyey ee lagu kiciyey gudniinka hablaha laa muwarira lahu wax tabriirahoy leedahay ma jirto lianna almudaacafaat walmashaakil naatijatun can shay-ayn laa aalita lahuma waxyaalahan dhibaatooyinkan iyo waxaan laga cabanayaa laba shay unbay ka dhalanayaan mukhaalafatu sunna sunnihii iyo si ay diinu faraysay oo la khilaafayo oo waxaan kale iyo balaayadan kale la gelayo wa aani ijraa'u alcamaliya biduuni tacqiibin wa min qibali hayri اlatibbaa iyo camaliyaddan iyo hawshanoo alaab aan istara lahayn lagu qabanayo oo adiba iyo dhakhaatiir cid aan ahayn ay qabanayso ayay markaa ka imanaysaa labadaa laakiin kan sunniga ee diintu ina farayso isaga wax dhibaato iyo mudaacafaadi kama imanayaan markaa in dhakhaatiirtu ay fuliso markaad gudaysa dhakhaatiirta loo geeyo oo dumarka dhakhtaradahaee yaqaano loo geeyo ayaa markaa laga maarmaanehe hataa haddii la yidhahdo islaamiyun ha loo geeyo ayaguna hadday xataa toltolida ka daayaan badrigaasay wada jarayaan xubinkaa yar bay wada jarayaan oon loo baahnay in la jaro oo organ iyo xubin muhiim dumarka u ah weeyaan in la jaro maahay markaa in laga dhiijiyona maharaggaa yar sida uu markaa imaamulmaawardi yidhi weeye iskaga soo gudub haddaba wayundabu waxaa la sunneeyaa tacjiiluhu gudniinka in la dedejiyo fii saabicihi maalinta toddobaad in la guda ayaa wanaagsan waayo waxay u deliishadeen xadiid imaamulxaakim uu mustadrak ku soo saaray waxa uu leeyahay khatana alxasan waalxuseyn yowma saabic min wilaadatihima xasan iyo xuseen wuxuu guday maalintii toddobaad ee dhalashadooda fa in dacufa haddaba hadduu ka daciifo tifliga can ixtimaalihi maalinta toddobaad inuu yacnii qaadi qaadidiisa iyo ixtimaalkiisa iyo qaadidiisa hadduu ka daciifo ukhira waa la dibdhigayaa ilaa intuu dee uga dulqaadan karayo waman khatanaw ka guda waman khatanow ka gudaa ama welihaad ama kayrkii haado fii sinnin da ayuu ku guday laa yaxtamiluhu aanu qaadi karaynin buu ku guday dabeedna waa u dhintay lazimahu qisaasun qisaasiyaa ku waajibayaa haddii loog yahay inaannu qaadaynin maxayla tacaddi ayuu sameeyey waa ciddii aan weliga ahayn baa dee markaa weliga aan aabbiyo awowtoon ahayn baa la qisaasayaa ilaa waalidan waalid mooyaane waalidka isaga lama qisaasayo ee diya muqallada unbaa lagu yeelanayaa fa in ixtamalow haddaba haddii uu ixtimaaluu qaadi karo oo wakhatanahu weliyun weli uu gudo falaa damaana damaan laguma le fil asaxi haddaan qaban leannu laga maarmaan buu ahaa horumarintuna way fiicnay maslaxaa ku sugnay damaan laguma leh taanigu wuxuu leeyahy mee wuu magdhabayaayo mar haddii aanay hadda waajib ahayn dee shardi salaamat alcaaqiba unbaa loogu banneeyey tiina ma imanin weliguna waa aabbaha iyo awowga iyo xaakiimka iyo qayimka iyo wasiga iyobaa weliga la ydhaahdaa wa ujratu mushqaayadda khitaankaasina fii maalilmakhtuuri kan la gudaya maalkiisa ayaa laga bixinayaa le'annahu shay maslaxadiisa markaa loo sabaynayo wey haddii aanu maal lahaynna cidda markaa nafaqaynaysa ayuunbaa lagu yeelanayaa faslun hadaakani faasilun fii damaani maa tudrifu lbahaa'im waxyaalihii markaa ay dilayeen bahaa'imtiiyo mayeedhaanku ayuu baab yahay wuxuu hi man kaana ka ahaada maca daabbatin daabba la jirhkeed aw dawaabba ama daabbooyin la jira daamina waa magdhabayaa itlaafahaa waxay dilaan nafsan nafahaan waa maalan iyo maalahaan leylan wa nahaaran habeen iyo maalinba walow baalad hadday kaadido aw raasad ama ay saalayso bidariiqi waddo fatalifa bihi nafsan oo maalin ay ku dhintaan falaa damaana magdhow laguma leh wayaxtarisu waxaanu iska ilaalin camaa laa yuctaadu wixii aan loo caado lahayn wuu iska ilaalin ka rakdin waa eryid shadiidin oo daran oo kale weeye fii wax lindhooba uu ku eryo fa in khaalafa hadduu khilaafo damiina waa mag dhabaya maa tawallada minhu wixii ka dhashay waman xamala qofka qaada xataban buu calaa dahri ku qaaday ow bahiimatan ayuu ku qaaday ow bahiimatin faxakka waaye faxakka waxa uu ku xoqay binaa'an dhis fasaqada walcida minhu waa mag dhabayaa wain dakhala waxau sheekhu leeyahay man kaana ka ahaada maca daabba daabba kala jira daabbadu dee ama dameer leh ama awr leh ama faras leh ama dibi leh ama baqal leh iyo xoolihii kale oo kalaba ow dawaabo ama daabbooyin buu la jiraa daabba keliya ama daabbooyin ama ha lahaado ama ha kiraysto ama ammaano ha u hayo wadeeco ama ha ammaanaysto ama ha dhaco intuba waa isku mid bay leeyihiin damiina wuu mag dhabayaa itlaafaha wixii ay daabbadaasi ama daabbooyinkaas dilaan ama adinka hore ha ku disho ama ka dambe ha ku disho ama afka ha ku disho say doontaba ha u dishay wuu mag dhabayaa nafsan hadday naf tahay waxa ay dishay wa maalan hadday maal tahay waxa ay dishay leylan wa nahaaran habeen iyo maalin midkay doontaba ha disho li'annaha fii yaddi wa calayhi tacaahuduhaa wa xifduhaa gacantiisay ku jirtaa isaga ayaa ilaalinteeda laga rabaa mar hadduu la jirana ficilkeedii isaga ayaa loo nisbaynayaa ama mid saa'iqahoo hogaaminaya dabada ka wada ha ahaado ama mid qaa'idoo hogaaminaya ha ahaado ama mid raakiboo dusha ka fushan ha ahaado intaba kuu doonaba ha ahaadee waa magdhabayaa hadda waxaynu idhi ama kiila ha ahaado ama mid kiraystay ha ahaado halkaa u fiirso marka aynu saan leenahay waataynu ka soo hadallay gawaadhida iyo daabbooyinka waxay leeyihiin xaggan waxa ku sii daran gawaadhida waayo daabbadii nooc ikhtiyaar bay leedahay oo marbay iska dhaqaaqaysaa marbay ka xoog roonaysaa laakiin gaadhig waa birta adubaad dhaqaajinaysae joojinaysa in ikhtiyaarka lahayn marka waxa liyaaliya wixii aad ku geysato adaa lagugu leeya gaadhigaa ninkii lahaa waxba laguma leh nin kale laba jeerunbay wuxu yimaadaan hadduu nin waalan u dhiibo u idhaahda ka hayso de wuxuu ku yeelaya adaa lagugu leeyay sabi yar haddaad u dhiibtana waa lagugu yeelanayaa laakiin qof qaangaadhi ama ha kaa kirayso ama ha kuugu shaqaynayo siduu doonaba ha ahaaday mar hadduu qaangaadh yahay isaga ayaa lagu yeelanaya ninka maaligahay wuxuu ilaahay dartii u bixiyay waxba lagagama leh markaa leylan wa nahaara intaba waxay ka soo reebaan sida aan idiin sheegnay sabiga iyo majnuunka haddii la saaro damaanku ciddaa saartay baa lagu leeyahay waxaa kaloo laga soo reebaa haddii adigoo fuushan dee qofka la gujiyo oy dabeetana saa wax ku yeesho ka gujiyey baa lagu yeelanayaa waxaa kaloo laga soo reebaa hadday kaa qaalib noqoto iyadoo kula buubaysa hadduu qof kale celiyo oy dabeetana wax disho kaa celiyey baa lagu leeyay haddii aad gebigeedba intay kaa qaalib noqoto dabeetana ay kula booddo oy dabeetana meel daran kaala dhacdo dee wixii ay waxyeellaysay markaa waxba lagaagaba leh ile waa tanoo kaa qaalib noqotae markaa inahaasay ka soo reebaanoo laylan wa nahaaran intaba u magdhabayaa waxa ay isweydiyaa culimmadu hadduu midda dabada ka wada midna hogaaminayo waa loo kala badhayaa hadduu middabada ka wado midna saaran yahay midna hogaaminayo adaa qaar waxay leeyahay saddex baa loogu qaybinaya qaar waxay leeyahay meel ka saaran unbaa lagu leeyahay walow baalad hadday kaadido neefkii xoolaha ow raasada ama ay saalayso bidariiqin waddo fatalifa bihi nafsu naf baa ku dhimatay kaadidii baa markaa qofkurogo madaxu isku taagay ama digadii markaa saaladii baa la jiro waa lagu noqday falaa damaana magdhow laguma leh li'annu dariiqii waa meeshaa la wada marayo dee neefkiina markaa la odhan maayo xafaayad u soo geli la odhan maayee inay markaa iskaga kaadidaa waa shay markaa iska dabiici oo caadiya markaa ciddii wax ku noqotay wax lagaga leeyahay markaa ma jirto wayaxtarisu qofkii markaa daabadda fuushanaa wuxuu iska ilaalin wuxuu iska ilaalinayaa camaa laa yuctaadu wixii aan loo caado lahayn in la ka ragni shadiidin fii waxlin dee hadduu dhoobo ku eriyo ama dhagax ku eriyo waa inuu markaa inuu dhooba iyo dhagax iyo inuu ku eriyo waa inu iska ilaaliyaa fa in khaalafa hadduu saa khilaafo dabira waa magdhabaya maa tawallada minhu wixii ka dhashay dee haddaad xoog u erido oo eriyiddii markaa dee ay cid wax ku yeellayso amaba ay dhagax iyo wax tuurto oo markaa ay cid ku dhacdo dee adaa lagugu yeelanayaa markaa laakiin caadigeedii hadday isaga socoto wax markaa lagaaga yeelanayaa ma jiro saa daraaddeed waxaan waxaa looga qiyaasaaban siyaarada haddaad gaadhiga sidiisa caadiga ahayd u waddo haddaad darawal tahay haddii aanad markaa kama ogaanin wax lagaaga yeelanayaa ma jirto waman xamala qofka qaada xataban calaa dahrihi dhabarkuu xaabo ku soo gurtay aw calaa bahiimatin neef xoolaa mayadhaana buu ku soo gurtay fa xagka bina'an dhis buu ku xaggay habeen iyo maalin midkii doontaba ahaato fa saqada binihii waa dhacay damina waa magdhabaya leannu ficilkiisii bay waxaani ku dhaceen ama ficil daabadiisoo loo tiirinayo wain dakhala suuqan hadduu suuq soo galo fatalifa bihi nafsun oo maalun ay ku dhintana damina waa magdhaabaya in kaana zixaamun hadduu cidhiidhi jiro ee fain lam yakun haddaanu cidhiidhi jirin watamazaqa hawban mara ay ku googo'do falaa ma magdhabaya ilaa hawba acmaa mid indhala maradii mooyaane wamustadbirilbahiimati iyo neefka miduu daba jeediyey oo fa yejibu tambiihuhu inuu baraarujiye ayaa waajiba wa innamaa yadmanuhu waxaanu magdhabayaa idaa lam yuqasir saaxibulmaali markaanu gabood falin fa in qasara hadduu gabood falo bian wadacahu biariiqin buu dhigay ow caradaw lidaabati buu bandhigay falaa maya wain kaanat idaabatu waxdaa hadday tahay fa atlafan zarcan ow hayruhu ay dishay nahaaran lam yadman saaxibaha ow leylan bay ayay markaa dishay damiina waa magdhabaya ilaa in laa yufarida inaanu ku gabood falin fii rabtihaa xidhideeda mooyaane aw xadara inuu joogay saaxibu zarci zarca ninkii lahaa mooyaane oo watahaawana uu fudaydsaday fii dafcihaa celinteeda wakala in kaana zarcu hadduu yahay fii maxuutin meel dayran oo lahu baabun albaabu sugnaadayo taraka uu ka tegey mafduuxan isagoo furanna waa lamid fil asaxi haddaan qabanno waxau sheekhu leeyahay wain dakhala suuqan hadduu suuq la soo galay isagoo xaabadii xambaarsan ama neefkii oo raran buu la soo galay suuq fatalifa bihi nafsun naf baa ku dhimatay xaabadiiya wixii adduunkan kusii dabeecdi ku dhimatay ama xoolaad ku xambaartay ow maalun ama maal baad ku waxyeellaysay bal waa ley in kaana sixaamun hadday meeshu cidhiidhi tahay ee damina waa magdhabaya in kaana sixaamun haddii cidhiidhi jiray meesha waad magdhabi le'annu waxaan caado loo ahayn oo meesha cidhiidhiga aan la marinin ayaad soo marisay fain lam yakun haddaanu sixaam iyo cidhiidhi jirin haddaba oo watamazaqa hawbun mar ay ku googo'do falaa ma magdhabayo le'annu mar hadduu dariiqii waasac yahay qofkani ma gabood fale kani inuu iska ilaaliyo marigihiisa ka ilaashadaabay ahayd ilaa hawba acmaa nin indhala maradii mooyaane nin indhala haddaad xabadaadii jiirsiiso oo aad maradii kaga jeexjeexdo waa markaa lagu yeelanayaa isagu dee waxba iska ilaali kari maayo wamustadbirin wailaa sawa mustadbirilbahiima neefka xoolaha mid dabada u sii jeediyo oon arkaynin maradii mooyaane haddii markaa kaa indhaala iyo kaa mustadbirilbahiimaha ah fa yejibu tambiihu in la baraarujiyaa waajibahoo laydhaa waar iska eg iska eg hadda waxbaan siidaan xambaarsanaya ama waar iska eg iska eg neefka ama dee hoon loo sameeya amaba dee la sameeya jarasiya waxay tubayso qadhowqadhowqadhowqadhowdahaya waa in loo sameeyaayoo la yskaga eego haddii markaa aanu baraarujinnin sidaa ninkii indhaala ah amaba markaa ee kii markaa indhaa qabe sii jeeday ay maradii kaga jeexjeexaan waxyeelo kale ogeysa waa magdhabaya hadduu se baraarujiyey u iska ilaalin karayuu iska ilaalin waayey wax lagu leeyahay ma jirto haddaba wa innamaa yadmanuhu wa saaxibulbahiimati ninka neefka lihi innamaa yadmanu wuxuu magdhabayaa idaa lam yuqasir markaanu gabood fadhin saaxibulmaali ninka xoolaa leh ninkanaynu nidhi neefkan xoolaha watay wuu magdhabayaa wixii ay waxyeellada u geysatay waa goorma waa idaa lam yuqasir markaanu gabad falin saaxibulmaal ninka xoolaha leh xoolahanay baabisay ninkani haddaanu gabad falin oo muxuu ihi fain qasara hadduu gabood falay been wadacahu biariiq xoolihiisa isagaa wadda dhigay sidiiba ay dabeetana ay ku waxyeellaysay ow caradahu lidaabati ama daabadda ayuu bandhigay oo isagaaba u soo dhigay falaa ma magdhabaya markaa leannu qofkan isagaa xoolihiisa dayacay wain kaanat idaabatu waxdahaa neefka xoolii haddaba waa keligii buu iska soconayey cidin lama jirina keligeed bay soconayseen fa atlafat zarcan zarac bay dishay aw hayrahu ama wax kaliyo xoolo kaley dishay lam yadman saaxiiboo nahaaran bay dishay maalin lam yadman saaxiiboo nin kale ma magdhabayo neefku hadduu kelidiihu maalintii waxyeeleeyo ma magdhabayo ow leylan habeen bay waxyeelaysay damina waa magdhabayaa isagaa gabad fule habeen inuu xidho ayay ahay xadiid saxiixa oo abu daawuud iyo ibnumaaja iyo ay warinayaan ayaa nebigu xukumay nebigu wuxuu yidhi waxaa loo sheegay naaqa baraan ninka la yidhaah u lahaa oo intay markaa beer gashay fasahaadisay rasuulka ayaa laysuleeymi wuxuu uhi dadka beeraha lihi maalintii ha ilaashadaan ilaa xoolii baa la soo dareerinayaa dadka xoolaha lihna habeenkii ha ilaashadaan buuli markaa maalintii waxay samayso adiga lagumalo dee dadkii bay tahay inay ilaashadaan laakiin habeenkii aday ta xoolaaga inaad xidhatood xadhaysato wixii ay samayso waa lagu yeelan hadday caadadaasi iskadida baa la yidhi oo dadkuna habeenkii sarca ay ilaashadaan dadkuna xoolaha maalintii ilaashadaan damaanku saasubuu kala noqonayaa ow leylan falaa damaana ilaa an laa yufarida fii rabtihaa habeenkii wuxuu magdhabayaa marka aanu ku gaboodfalin inaanu ku gaboodfalin xidhitaankeeda mooyaane hadduu si fiican u xidho oo ay daadato markaa isagoo si fiican u ooday oo xidhay bay daadatay amaba intuu wada dabray bay dabarkii iska jartay ama tuug baaba furay ama meeshii dayrkiiyo wixii baa markaa dabayli ka jebisay sidii bay ku dareertay dabeetana wax ku yeelays taana lagu yeelan maayo ilaa allaa yufarida inaanu ku gaboodfalin fii rabdaa xidhideeda mooyaane ow ama xadara mabuu xidhinoo nin kani waa iska xanaysee xadara waxaa joogay saaxibu zarci ninkii zaraca lahaa baa joogayoo wataawala fii dafciha iska celinteediina wuu iska fudaydsaday taasoo caawa soo mudayni berrintaad ka qaadi mushkaaladee yacni waxay samaysay iska daabuul inuu isagu ka ceshadaaba ahayd mar hadduu arkayo xoolahan iska celiyo uu zarciisa ilaashado wakadaa in kaana zarcu hadduu yahayna waa fii maxuutin meel dayran oo lahu baabun albaab u sugnaaday oo taranka uu ka tegey maftuuxan isagoo furan filasax haddaan qaban hadday meel dayran ahayd oo albaab lahayd oo dabeetana beertu meel dayran bay ahayd oo albaabbay albaabkii oo furan buu iskaga seexday xoolaa habeenkii inoo cunay markaana isaga waxay leeyihiin gaboodfalka sameeyeyoo ninkii maaligi ahaa waxba magdhabi maayo leannu muqasirin bicadami khalqihi taanigu wuxuu leeya wuu magdhabayaa caadadii habeenka inuu xidha alaabtiisa ayuu dhaafay wahiratun bisad tutlifu dilaysa tayran shimbir ow طacaaman ama raashin in cuhida daalika minhaa kaa haddii laga og yahay damiina maalikuhaa filasaxi waa magdhabaya leylan ow naharan habeen iyo maalinba wa ilaa haddii kaloon waxaa lagu aqoonnina falaa ma magdhabaya filasaxi haddaan qabanno wuxuu leeyahay sheekhu wahira bisad bisadda waxaa la mida awrkii waxaa la mida dameerkii waxaa la mida dirigii oo tutlifu tayran bisadu markaa ninkani dhaqday oo shimbir dishay aw طacaaman ama raashin ama wax yeello kalay geysatay in cuhida daalika minha haddii lagu ogaa inay daalimo tahay waxaan samaysa awrkani dadcun inuu yahay dameerkani dadcun yahay dirigani dadcun inuu yahay waa lagu ogaa damina maalikuha filasaxi ninka maaliggeelihii wuu damaanaya wuu magdhabayaa filasaxi waayo inuu ilaashado weeye leylan og naharan habeen iyo maalinba mar hadduu dadcun yahay waa inuu ilaashadaa wa ilaa haddii kale oo aanu markaa waxaa lagu ogayna iminka unbaa balaadana ka timid dirigi iminkaunbuu ahdilay awrkani hadduunbuu wax dilay bisadani hadduunbay wax dishay falaa markaa qofka magdhow laguma le filasaxi haddaan qabanno le'annu raashiya waxaa in dadku ka ilaashadaan weeye inay markaa iyagu ilaaliyaan aanigu wuxuu le habeenkiibuu magdhabaya laakiin maalintii ma magdhabayo wallahu aclam halkaynugu joogo